maxaa yeelay ee aan iibka shaygaasi aanu ansaxaynin dhiibiddiisa ayaa sharcan aada uga caajis tahay aanad u karaynin anaa shaygii waaban dhiibi karaayo waxaad ohan kartaa de intaan gam imika markas u qaato inshaa laba ugu kala gooyo ayaaban dee qofkii u dhiibi karaan oo u tuuri karaaye bimacnaa sharciyan baanad u dhiibi karin wey xisan aada uga dhiibi karayse sharciyan baanad u dhiibi karin leanna wax dee qiimihiisa oo baaba-ayo oon intifaac yeelanaynin in la kala gooyaa ma banaana markaa ma suurtageliya wuxuu la kale naqsi ayaa ku sugnaya tadyiicu maal maal lahalaynay waana xaaraan markaa masalan bakeri iyo labadaa leeya dee inoo kala jebi laba inoogu kala jebi dee bakeriga haddii laba loo kala jebiye muxuu taray bilaylka in inoo kala go yani niskiisa saan kaa iibinaya ma ansaxayo wayasixu fi sawi aladi laa yanqusu biqaطcihi fi lasax waxa uu isaga iska ansaxayaa iibkii maradii aan goyntiisa aanay ku nusqaamaynin isla sax haddaan qabano maxaa yeele maxduur baan jiri wixii laga digtoonaa baan jiri hadduu go weyn oo laba nafara yahay oo haddii la kala gooyo midba nafar raacayo iibkiisi way iska banaaya markaa niskii in la iibiyaa asax waynu le taanigu wuxuu leeya laa yasixu ma ansaxayo xataa shayga aanu goyntaa ku nusqaamayn leanna alqadca laa yaklu can tagyiiri lmabiic kollayba kala goyntaasi dee shaygii inay dooriso laga waayi maayo oo markaad gooyi labada intaad u kala goyso aada iibinayso dee waa la arkayaa in wixii la kala gooye oo laba shay oo la kala gooye ay yihiin markaa wuxuun baa ku jira waxa kaloo aan ansaxaynin iibkiisu almarhuun marhuun waa shayga la rahan dhigo ee qof la yidhaahdo inta dayn laga qaato waxaa u rahan hayso shaygaa marhuunta ah ma ansaxayo iibkiisu bacda qabdihi weliba weyi intuu murtahin marka xaggaa baa kitaabu rahan baynu ogan doona insha allahu tacaala raahin waxaa la ninka wax rahan dhigaya murtahinna waxaa la qofka la rahan dhigay marhuun waa shayga la rahan dhigayo marhuun canhu ama marhuun yani waa waxaa daynta xaggiisa laga rahan dhigayo markaa shayga marhuunta intii gacanta lagu dhigay ee murtahin uu gacanta ku dhigay iyadoon wax fasaxa laga haysanin iibkiisu ma ansaxayo waa lilcajzi can tasliimihi sharcan dee wixii ma dhiibi karti xaq baa ku tacalluqay oo qof baa haysta mar hadduu qof haysto waan iska iibsanayaa ma odhanayso wixii sharcan baanad u dhiibi karaynin aad kama soo xoogi karayside laakiin waxaynu idhi intii gacanta lagu dhigay baynu nidhi ee murtaynu gacanta ku dhigay haddii qabla qabdihi ay tahy intaanu gacanta ku dhigin ama bacda alqabdi bay ahaydee murtahin baa fasaxay oo yidhi hala iibiyo waa iska ansaxaya markaa maanici baan jirin halkaa marhuun aynu nidhi waxaa la mid ah cayn kasta oo haysashadeeda ay cidi mudatay uma sugnani qofka ilahay inuu iibiyo haddaad nin doobiile ah ama mid dawaarla aad maalaab u dhibto tidhaahdo same ujradiisiina aanad sininoo ujradiisii u haysto dee aad kasoo faasaxdaa lama ogola ila qof baa ayaa uhaysta ee ujradiisii waxaa kaloo ayana aan banaanayn bayculjani addoonkii jinaayada geystay iibkiisu ma ansaxay almutacalliqi biraqabatihi maalun ee qoortiisa uu ku xidhnaa maal tilaadar haddaan qabano maxaa yeele xaq baa ku tacalluqay dee si marhuunta oo kale kanaaba ka awlaysan ba ay leeyihin oo jinaayada dee raanta waa laga horumariya laakiin waxba ma yeelaya buu ku leeyahay hadduu ku tacalluqo dimadiisa dumadiisa yani waxaa la yidhaahdaa addoonka waxyaalaha qaarkood mar waxaa la yidhahaa waxaasi tacallaqa biraqabatihi mar waxaa la yidhaha tacallaqa bidulmatihi mar waxaa la yidhaha tacallaqa bikasabihi markaa haddii la yidhaahdo raqabadiisa ayuu waxaasi ku tacalluqay macnaha waxa weeye waa loo iibinayaa haddii la yidhaahdo bidimmatihi ayuu waxaasi ku tacalluqu ku xidhan yahay haddii la yidhaahdana macnaha waxa weye markuu xorooba ayaa laga doonaya hadii lagua waxaasi bikasabihi buu ku tacalluqayna de waxa uu qabanaya laga doonaya markaa jaanigii iibkiisi ma banaana uu ku tacalluquu ku xidhan yahay qoortiisa maal isagoo majnuu caleyhi fasixin sayidkiina aanu odhan anaa furanaya oo waa maxay dee masalan waa maal ugu wajiye maal uu dilay ama masalan dil gafugiisa ama shiba camdi ama camdi on wax qisaasa lahayn ama qisaas buu lahaaye mustaxiqiisiibaa maal ku cafiyey hadduu ku tacalluqo kasabkiisa mayo masalan dee hadduu sayidkiisii u guuriyo xaqeedii wuxuu ku tacalluqaya kasabkiisa haddii ay dimadiisa ku tacalluqdo waxba ma yeelayaa iyada oo masalan dee waxbuu iska soo iibsaday isagoon sayidkii ogolaan waxaana waxaa leeya dimadiisa buu ku tacalluqaya hadiyo gooraale ciddaa ay wax kala soo xidhiidhaan addoonka cidday wax kala soo xidhiidheen haddii waxaa addoonka usoo galay ay biikhtiyaari lmaalik qofkaale ikhtiyaarkiisa ay ugu timi sida wuxuu ka iibsaday oo kale weyan waxaa la idhaha dimadiisa ayay ku tacalluqdaa haddii waxaa ku yimi ciddaa la soo xidhiidhay wax aanu isagu kulahayn shaqo ay kala soo xidhiidhay waa maaluu ka dilay iyo waxyeelo u geystay iyo waxaanu qofku isagu awood kulahayn tacallaqa biraqabatihi qoortiisa ayuu ku xidhmayaan marka wuxuuna leeyahay jaaniga addoonka jinaayada geystay qoortiisa maalku ku xidhan yahayna iibkiisu ma ansaxayo fil adhari haddaan qabano adhar awka adharka haddaan qabano ma ansaxayo iibkiisa laakiin haddii dimadiisa uu ku tacalluqo laga doonayo markuu xoroobo uun kaasi iibkii waxba ma yeelayo wuu iska iibin karaa wakada tacaluqu lqisaasi fi ladhari hadday qisaasi ku tacaluqdana waxba ma yeelayo ina waa laybin karaa hadii raqabisa qisaas qisaas ku tacaluqdo liannahu marjuu salaamati bilcafi waxay leeyihin waxaa la rajaynayaa nabadgelyo in la iska cafiyo dee inuu qisaas ku dhintana waa laga baqanaya dabeedna beeciisa ayaa ansaxaya taaniga wuxuu leeyahay adhara kasoo horjeeda ma ansaxayo araabicu ka afraad waxa weeye almilku milki liman waa inuu cid milki u yahay lahu isaga alcaqdu caqdigu usugnaaday fa baycu lfuduuliyi banaan jooge iibkiisu bailun wa bail wa fi lqadiimi qadiim mawquufun waa la joojinayaa in ajaaza maaliku maaligiisu hadduu baneeyo nafada waa fulaya wa ilaa haddaanu banaynin falaa ma fulayo waxa uu leeyahay sheekhu shardiga afraad ee shuruudda shaygii la iibinaya ka mida waa almilku milki waa inuu u leeyahay lahaansho ayaa la shardiyaa liman lahu lcaqdu halkaa ufiirsada liman lahu lcaqd cidda ay caqdigu u dhacayaa ee caqdigan iska lihi waxaan laguntaya cidda iska lihi waa inay milki u leedahay marka aynu sidaa nidhi waxa soo gelaya ninkii maalig ahay shayga lahaa wakiilkii kii u wakiishay weligii masalan dee maxjuurkii ama ilmihii yaraa maalkiisa iibinayay xaakimkii oo iibinaya nin muflisa oo cayre maalkiisii dadkii quramadaha u iibinaya nin diiday inuu dayn iska bixiyo wax la heray kuwaas oo dhan baa soo gelaya macnaha liman lahu lcaqdi cidda caqdiga lihi waa inay milki u leedahay qofkan hadda la baashiraya masalan wakiilku markuu la baashirayo dee milki uma le laakin cid uu iibku u dhacaya ayaa milkigiisa leh weligu markuu la baashiya caqdigana wuxuu udhacayaa ilmihii ilmihii baa milkigiisa leh xaakimku markuu la baashiraya dee qofkii lahaa buu udhacaya marka almilku liman lahu lcaqdu waa inuu milkisan yahay qofka caqdiga lihi qofka caqdigu udhacaya macnaha taas ayaa waxay ka wanaagsan tahay in la yidhaahdo almilku lilcaaqibi ninka caaqidka waxaan guntayaa waa inu milku leeyahy hadii la yidhaahdo wakiil baa ka baxaya meesha wakiilma iman kara leanna isagii ma laha oo weligii baa ka baxaya xaakimkii baa ka baxaya hadii la yidhaha caaqidka waa inu milku leeyahay ee almilku liman lahu lcaqd marka wuxuu yihi sheekhu fuduuli ninkaa iska iibiyo weeyaan maal cid aanu lahayn maal aanu lahayn qofka iska iibiye ayaa fuduuli la yidhaha isagoon qofkii u idmin oo aan u wakiilan wilaayana aanu lahayn qofka iska iibiya maal qof kale iska leeyahoonu u wakaalan welina aanu noo- ma aanu u ahayn qofkaa leh baatil weeyaan iibkaasi maxaa yeelay rasuulku sal la slam wuxu uhi laa bayca ilaa fima tamlik iib kuma ansaxayo ilaa waxaad milkisan tahay mooyaane haddaba qadiim ayaa isagu wuxuu leeyahay tasarufkiisaasi ninkaa tasarufkaa uu sameeyey mawquufun waa la joojinayaa tasarufkaasaa la joojinaya la eegaya qawl wuxuu leeyahay milkigaa xoolahaas ayaa la joojinayaa iyo mee tasarufkaasaa la joojinayaa banayn baa lagu joojinayaa hadduu maaligii lahaa ninkaa masalan nin baa halkaasun iska iibiyey daarun buu isa soo hortaagay ama gaari halkaa istaanyaalun buu iska hor nin buu ka faasaxay marka qawlka hore wuxuu leeya waa baatil mar haddaanu wixii lahayn loona wakaalan waa baatil qawl baa wuxuu leeya war maya tasarufkiisan bal hala eego aan horta joojino ninkii waxaan lahaa gurigan ama gaarigan lahaa hala weydiyo aday war nin unbaa adiga soo taago guriga ama gaarigaagii faasaxaye bal ka waran haddii uu markaa baneeyana waa fulayaa iibkaasi haddii uu banayn waayana ma fulayo oo ijaasadaas ayaa lagu joojinaya markaa sixadii ama tasarufkiisi ayaa la joojinaya culamada qaar waxaa leeyihin milkigii sheeganaaba mawquufba ah oo qofkii laga joojinaya oo waxaanu adeegsanayaa xadiis tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinaya abu daawud iyo curwat albaqir saxaabigii la odhan jiray ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu u dhiibay dinaar wuxuu yihi neef ariga iigu soo iibi dabeedna wuxuu yihi dinaarkii ayaan laba laxaad siiyi lax ka midaan haddana dinaar ku iibi rasuulkii baan ula imi anigoo dinaar iyo lax wada markii hore halkii dinaar ee laxda lagu doonayay buu laba ayuu ayuu nus dinaar bu laba laxaadoo nus dinaar ah ayuu iibiyey haddana lax buu dib u iibiyo dinaar buu siiyey isagoo dinaar iyo lax wada ayuu markaa rasuulkii ula yimi qisadii ayaan dabeedna uu sheegay rasuulku baaraka allahu laka allaha kuu barakeeye buu ihi gacantaadu waxay qabato dabeedna ninku waxaa la dhihi haddii uu camuud oo xataa iibsado waa ka faa'iidaysaday ninkaa rasuulku sida ugu duceeyey marka xadiidkaas ayaa u daliila bay leeyihiin oo qowlkani uu ku taagan yahay leannu ninkani waa iska tasarufay oo xoolihii rasuulku u dhiibay buu iskaga tasarufay oo waa kan la xataa iska sii iibiyeyoo de markii rasuulku ogolaadayna waa iska socday wixii rasuulku kumana qabsanin oo sideed saa u yeeshay ma odhanin qowlkaa hore isagu wuxuu leeyahay maye curwa kaana wakiilan muطlaqan can nabi sala اlahu alay slam wakiil mulaqa buu ahaa mar hadduu wakiil mulaqa ahaana dee waxaana u banaanaaday inuu sameyo wakiilka mulaq hadduu wakiilku mulaq yahayna wuxuu doonu samayn karaa xadiidkaa axkaam doora ayaa ku jirta waxaa ka mid a shay haddii lagu dhibo lagu dhaahdo iibi wax alliyaaliyo wixii aada siisaa ninkii maaliga haun baa leh intaasaa la yidhi soo sii dabeedna intaana anaa saaray oo iska dhexda ka siibayo oo ninkii waxaan u geynayaa un intii uu yidhi sii yani wax banaan maaha yani taa waa in la iska jiraa midda kalena waxa weeye shayga intii lagaa siiyey in leeg iyo saddex laabkeed iyo afar laabkeedba waad saari kartaa yani eeg ha- wuxuu imankaa dinaar niskii baa laga siiye dinaar buu siiyey markaa intii laga siiyey in leeg buu saaray laba laabkeed iyo saddex laabkeedna waad saari kartaa ribo maaha taas soomaalidu waxay shilin bishilin dadkay caayaan bu shilin bishilin buu saaray waa nin shilin bishilin u saaray ama waa yani nin ribada cunaa maaha intaa doonta la saari kartaa shaygaa wax ku banaan weeye walow baca hadduu iibiyo maala muwarifihi ninkii uu dhaxalkiisa lahaa buu maalkiisa iibiye daanan xayaatahu isagoo noloshiisa malaynaya wa kaana maytan mayd baanu aha xilligaa saxa fi ladhari adhar haddaan qabano waa iska ansaxaya ninuu dhaxalkiisa leeyahay ayuu maalkiisii iibiyey isagoo malaynaya weliba inuu nool yahay mayd ayaanu ninkii noqdayba waxaa la yihi xilligaa aada maalka iibisay waaba mootanaaba saxa fil adhari adhar haddaan qabano maxaa yeelay wilaaye inuu maalkan ku leeyahay baa caddaatay oo dee isagii baaba yeeshayba oo waxaa la fiirinayaa un nafsul amarka yani arrinkani xaqiiq ahaan xagga hoose siduu ka yahay dee maalkan uu kusoo wareegay oo ninkii markiisi ka baxay u dhintay ayuu iibiyey xaggaa nafsul amarka iyo hoosta waxay ka noqotay ayaa la fiirinayaa ee lama fiirinayo bima fii dani lcaaqid ninkan caaqidkaa danigiisa iyo melihiisa wixii ku jiray lama fiirinayo cuquudda xaggaas ayaa la fiiriyaa ee lama fiiriyo xagga daniga ee waxay nafsul amar ka noqotay taanigu wuxuu leeyahay laa yasixu ma ansaxayo xayrade isagaa malaynayey inaanu wilaaye kulahayn mar haddii uu isagiiba malay malihiisa saynu ku binaynaynaaye markan dambe xaqiiq ahaan say noqotay waxba u eegi maynaba uu leeyahay
فشاق العلم به وعن شيء ليس يبرئه فبيع حديث بيني لما مرم منتو اليمين في باطل بالباطل الأولي ويصح وحا صحي بيع صاحي أفر صعب إلا إبيون صبرة runto meel lagu tuuray ka ahaatay taasoo tuulamu loo yeelay istixaanuha inta saace ay tahay wakada in juilad haddii laga jaahil yahay saacideedana waa kulamid sidaa saxi asaxataynu qabanno waxau leeyahay sheekhu shayga mabiicda ah ee laydaya suruuddiisa waxaa kamid ah alcilmu bihi waa in labadan qof ee wax kala iibsanaya ay og yihiin oo ay aqoonu leeyihiin macnaha wuxuu uga jeedaa haddii shay shay mucayan ahoo meesha goobta lasoo dhigay uu yahay ee waa in cayn ahaantiisa loo ogaadayo la arkaa haddii shaygu shay meesha la keenay aanu ahayne shay dumadda qofka saaran uu yahayna waa in qadarkiisa iyo sifadiisaba la ogaadaa oo waxaa diintu leegyahay iyo tilmaanta iyo baadisooca uu leeyahay waa in la ogaadaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam beycululad waxaa la yidhaahda ayuu nahiyey yani iibkaa kadada iyo tagniintu ay ku jirto marka isaga hootaa inoo misaaliyay wuxuhi laba maro midkood iibintiisu laa labada marmid ayuubaa laga iibinaya baatilun waa baatil ogaan ayaa ku jira degid ayaa ku jira waana qofka la yidhaahda shaygaasa lagaa iibinayaa hadduu mucayin yahay markaa uu eegay u arkaa haddii kalena uu dimada yahayna waa in loo sufeeya waxaa ansaxaya bu markaa sheekuri saac in la iibiyo saacu waxa weeye waa afar saxa macnaha ama gaalae ama kiiloodhe min subra asubra alguma min aطacaam yani waa moohaal cuntaa cunto meel lagu duulay oo lagu ururiyey ayaa la yidhahdaa subra uud bay ohan jireen cunuu kaa iibintiisa saac yani ama galaan ama afar sacad oo cuntada halkaa lagu ururiyey ama moohaalka halka yaala ka ahaaday intiisa waa saxaya taas oo siicaanteeda loog yahay yani shubka amaba raashinka meesha lagu digo oo intaas sacade ay tahay la ogyahay labadan wax kala iibsanayaaba ay og yihiin e wax qalada ayaan ku jirin saaca marka ishaaca iyo si faafsan ayuu qofkaas ugu mudanayaa raashinkaa si faafsan oo ku wada faafsan ayuu ugu mudanayaa kamasala ninkii mustarkaa cudurkeeda ayuu yeelanay waxaa sababtii xataa haddii uu badinto dee intiisi waxbaa la dhimanayo oo wixii soo haray cudurku ku yeelanaya kadalik waxaa la mide buu yidhi haddii saacyadeeda laga jaahil yahay oo inta saacay tahay lagelaya saac ka mida in la iibiyaa waa iska banaan tahay sida saxi haddaan qaban maxaa yeelay ajdaadeedii yacni waxaan jisadkiisii ayaa wax siman ah oo intaa yada jihaadada mabiicdana waa iska muqtafar bayna waxaa dhaafay weeye sac kastoo mubhama ayaana lagu dejinaya walow baaca hadduu iibiyo bimil-i dalbayti gurigan mugdi oo xinbatan qamadi ama gelli ah aw ama bizinati haadihi alxasrati quruuxan mugdi oo dahaban dahaba ayuu ku iibiyo aw ama bimaa shay ayuu ku yidhi baaca bihi fulaanu farasahu wuxuu hebel faraskiisa ku yidhi aw ama bialfin kun ayuu ku yidhi daraahimo wadanaaniira isugu jira lam yasixa iibkaasi ma ansaxayo waxaan leeyahay sheekhu hadduu iibiyo bimilki dalbayti had iyo gooraale marka mabiicda laga hadlayo taman iyo musaman ama ha ahaada shayga lacagteediyo ama shayga kale la dhaafsanayo ha ahaade kaba'du gasha waa ka lacagta weeye ka kaloo wixii la dhaafsanayay macnaha gurigan mugi oo qabadi ayuu ninka haysta ayuu leeyahay gurigan mugi oo qabadi ayaa waxaa kaaga yidi guriga muddo oo qabantiya ayaa waxayga kaasiiyey ama quruuraxaa intay u miisaan noqotay ee dahaba ayaa shaygayga kaasiiyey ama wuxuu helay uu faraskiisiisiiyo ama warabtiisii iyo safarkiisii wuxuu ku iibiyey midkoodna ma garanayo ama kun ayuu ku iibiyey daraahim iyo danaaniir isugu jira lam yasibxa ma ansaxayo bayci maxaa yeelay dee waxaa laga jaahil yahay qadarkii oo intay noqon doonto deeaanu intaa furuuxaas uumiisaa noqon doono iyo baytooda faraskiisa ku iibiya ama markuuna kun daraahim iyo danaaniir isugu jira dee inta daraahima iyo inta danaaniira ayaa iyadana jahaala ay ku jirtaa oo laga jaahiyay haddee darteed ayaanu iibikii ku ansaxaynin walow baaca hadduu ku iibiyo binafsin lacag buu ku iibiye wa filbaladi beledi kaana naqdu qaalibu naqdi qaaliba ayaa kusugan tacayana kaas ayuunbaa waajibayo caynoolaya ow ama naqdaani laba lacagood baa ku sugan lam yagrib axaduhumaa midkood aanu qaalib noqonin usturida waxaa la shardiyaa adtaxyiinu in la xayino ayaa la shardiyaa oo la caddeeyo waxau leeyahay sheekhu haddii uu lacag ku iibiyo daraahima matalaani wala jeed laaqayo lacagu intaasoo ayaa kasi beledkaa iyo meeshaana waxaa ku sugay naqdi qaalib ee naqdi gayru qaalib ah laba lacagayo baa iska hoos socda mid waabka loo badan yahay ayaa la isticmaalo mid kaloo isna ka yar baa socdaana u jira oona qaaliba hayn tacayana qaalibuka qaalibka ayuunbaa caynoobaya yani naqdigii wuxuu noqonayaa u alaabta uu ku iibiye la islaaqay kaa qaalibka uu noqonaya wey tacayana waa caynoob yani kaas ayuunbaa sugnaanaya kaa qaalibkaa la isudayqa maxaa yeelay sida daahirka ee muuqata ayaa waxay tahay ma hadii la sidaaqay isagow inuu jiro aw nasaan beledka laba lacagayo iyo wax ka badan baa ku sugan walam yaqli axaduma midkoodna qaalib ma aha ee waa isku mid usurta tacyiinu lafdan in la cayino oo laydhaa lacagtaa noocaas ayaan kaaga idii baa la shardiya maxaa yeelay dee ujeeddadii baa isku khilaabaysa labada ragcod iskhilaafkood isagu qofku tacyiinu niyada un ka cayinaa ma kala dirayse waxaa la shardaynayna lacagtan kaa diino waa lacagtaa wayasixu waxaa ansaxaya beecu subrati subro in la iibiyo yani raashinkii halkaa lagu tuuray almajhuula tasfiicaani ee laga gaari lahaa inta saaci tahay kulla saacin saxisa bidirhamin in lagu iibiyo ee walow baacahaa mi-ati dirhamin hadduu gubiyo kulla saacin saxdaka bidirhamin saxa waa ansaxayaa ina kharajat mi-atan hadday boqol soo baxdo wailaa hadii kale falaa may cala saxiix sayxatan wuxuu leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya baycu subra xooleydaashooda kutula iibkiisa ayaa ansaxaya ee laga daahilsiiyay weliba inta saacay tahay labada qofkay mutacadiliinka wax kala cadilsanaya ay ka sheegaysiiyen oo la yidhaahdo saac kasta dirham ayaa ayaa ku iibiyey saaca kasta dirham ayaa kaasiiyey in la yidhaahdo iibkana wuxuu ansaxay bay leeyihiin shaygii mabiic lahay la iibinayay sababtu waa muuqale waa uskana la leeyahay jahliga yani waxba yeeli maayo lacagta gudum ahaanteeda ee laga jaahil yahay taana waxaa lagu ogaanaya marka la tafsiiriyo bedelkoo taasay uga mudmaya hadduu iibiyo uri laakiin boqol dirham ayuu ku iibiyey subradii iyo raashiga ayuu boqol dirham ku iibiyey waxaa ui dirham kasta saac saac kasta dirham ayaa kaasi iibi saxa waa ansaxayaa iibkaasi haddii inkarja mi-a haddii ay boqol soo baxdo oo boqol saac ay mudaan maxaa yeelay waa ansaxayaa dee jumladiiyo tafsiirkii la iswaafaqay markaas wa ilaa haddii kaloo aanay boqol soo bixin maxay soo baxday laba midood inay ka badatay iyo inay ka yaraatay labadaa mid ayuubay soo baxday falaa yasixu lbaycu iibki ma ansaxayo cala saxiixi qolka saxiixa haddaan qabano maxaa yeelay dee waxaan la jamcin karaynin lacagta dudbahanteeda iyo tafsiilka ayaan isqaabilaynin oo kala batay ama kala yaraaday taaniya saxiixkasa soo xoreeya sifata riqi lishaara ishaaradaas ayuu waynu qalibaynaayo ee sheegaa la ishaaray hawayska banaanta ay sugnay wa mataa waktiga kaana alciwadu bedelku adoo mucayanan mid mucayana kafas waxaa ku filan mucayanatu aragtidiisa waladharu adharna waxa weeye anahu laa yasixu inaan ansaxaynin beeculqaa'ibi shayga maqaninkii wataani qowlka labaad yasixu waa ansaxaya weeye wayasbutu lqiyaam qiyaamo waa sugmaya cinda ru'yati aragtidaasi waxau leeyahay sheekhu markay ciwadkii shaygii bedelka ayimikana lacagtii oo kale ama mucawada kii sheegaabakaa laga bedel qaadanaya mutacagga ka diibaysa hadduu mucayin yahay mucayan waxaa looga jeedaa mushaahad mid la arkaya adduunya mid la arkayo muuqda hadduu yahay kafas mucayanatuhu aragtidiisa ayaa ku filan ogaansho qadarkiisa la ogaado kafas mucayanatuhu aragtidiisa ayaa ku filan ogaansho qadarkiisa la ogaado waxaanu cuskaraynaa bay leeyihin malaha la saaxiibsan yani aragtida qowlka adharkiina waxa weeye anahu laa yasixu biculaad inaanu ansaxaynin shaygii maqnaa iibkiisu wa wixii labadana qofkay mutacadileynka aanay arkin waa waxa aanay labada qof shayga qaayibkee maqanin waa waxa aanay labada qofay wax cardinaya aanay arkin haaliga adharka ka soo jeeda wuxuu leeyahay sixu waa ansaxayaa haddii la sifeeyo jinsigiisa noociisa la sheego sifadaas ayaan fuskanaynaa wuxuu leeyahay sixu waa ansaxayaa haddii la sifeeyo jinsigiisa noociisa la sheego sifadaas ayaan fuskanaynaa khiyaano mastarka ninkaniisay waa u sugmayaa markuu arko xataa sidii lagu sifeeyey waxa ku arkee markaa uu arkana khiyaar ayaa u sugnaanaya waa takfiir waxa ku filan arru'ya saaraysidii waa ku filan tahay qabla alcaqdi caqdiga korlaartay fiimaa shay ayay ku filantahay laa yataqayaru aanu isbedelaynin baadinasaqailawaqti ila waqti caqdiga shaygaan isbedelaynin duuna maa shay may yataqayaru isbedelaya baadina sida badan waxau leeyahay sheeku laba ku socono qowlka amarkaahe ee sharcinaya ru'yada iyo aragtida wuxuu leeyahay sheeku waxaa ku filan aragti qabla alcabdi cabdiga kahor la arkay haddii cabdiga kahor la arkay shaygan intan waxaintani waxaana kalgoosan kahor ayaa la arkay waa ku filan tahay oo masalan dee waa guriga isla yaqaanay oo kale waa guriga iidaw garan maysid gaariga iidaw garan maysid yani waa wax laysawriyo horolaysoo la arkay aragtidaasi way ku filan tahay xaddiga koor la arkay bima laa yatagayaru qaaliban laakin waa waxa aan isbedelin sida badan ilaa waqti lcasr ilaa waqtiga cabdiga waxaan isbedelayn yani xilligaa la arkay iyo xilligan caqdiga inta udhaxaysa waxaa inta badan isbedeli waa dhulkii waa xadiiskii wixii noocaas ah dee aan madiidnoo shaygii markaa qaalibka ahaaye kan isaga aragtidaa hore ayaa lagu gartay dee qaalibkiina waxa weeye sidii lagu aragay inuu ku baaqi yahay waxaa sheekha amawasi la yidhaahdaa uu yidhi ru'yada saadiqada iyo aragtidaa hore waxay ku filan tahay marka uu yahay mid xasuusan marka la xasilaya hadduu xasuusan yahay awsaafti uu sheegaasi lahaa shee gurigu galay halkuu sheegay intii maqsin waxaa dhagaxyintan wuxuu hawla uxashay haddaanu tan midba ka xasuusnay waa inaan arkin waan garanayaa laakiin waxba ka garanmaya hadday taagan tahay baycu lqayb ayuu noqday shay masaluu la istirayo kaa laa yasixu baycu lqayb ومرض يا ذاكرا من اوصاف العبد في عقل واوصاف الحسين لكن دون ما يتغير غالبا سوف نوع يتبدلان يسووا رؤية صالحة يتوافق الله مركب يتبدلية ومثلا عمري يسوى إلهي وحيه يوسع يجيبك مثلا في الخضار حضرت شرع عكسي لشرع فكرة وجه درجة وحبتي ولا يما وفي على عكسي حسنا غير محروك من دوغام وعطي الواسطة وحي أن تتبدلي من كل فرد إلى وقت عبدي وحقك على كل عبدي فهو عقلي وحي لكن تتبدلي من كل فرد kuma fila aragtidaa hore wa takfiibu waxaa kaasanaysa ru'yatu bacdilmabiici shayga la yiminiyo barkii aragtidiisu waa ku filan in dalla hadduu kutusinayo calaa daaqiliyi xaqiisa hadduu kutusinayo kadalika misal kabaa'ili subrati waa laquudkii ama kumsadii danikiisii muqim wa umuurati lmutamaasili wixii isku midka ahaa umuuradiisi weyn aw ama kuma tusinaynin kan waxaalaysiwaan ilaalin ayuu haday lilbaaqi baaqika ayuu ilaalin haday khalqatan qabawahan lidalika misaalka jidri rummaan rumaanka korkiisa wabaydi iyo beerka korkiisa walfikrati sufla iyo diirka ama kulanta hoose ee min jawsi walowsi labadaasi ay leeyihiin waxa uu leeyahay sheekhu waxa ku filan xagga aragtida marka aynu ka xisaabtamayno ru'yatu bacdi mabiic mabiicda ma shaygii lageynaya markii aragtidiisu ku filan tahay laakiin waa goorma markay ku filan tahay waa marka uu kutusinayo barkan la arkayaa dhaasiga kaleba kutusinay wey oo waa maxay maahir kubra waa midale cuntadaasi halkan lagu tuuray kabaahirka ka muuqata waa gabada mashaca la gelinaye reemagu xogayga soo saarayo liannahu dee intan ku muuqatunbay inta kalena la mid tahay waxaa kaloo iyadoo la mida umuudajin mutamaahil wixii isku midka ahaa nuunadiisii nuunadiisii yani waa waxaan shayga masalan midkaa laga soo qaadayo ninkaas dilaalka uu qaadayo suuqa la marayo wuxuu leeyahay shaygaa maxaaidiya ee shaygaa uu jiro hadduu kabeeliya kasaa uu jira waxa loo xasabo kaloo mid la mid tahay hadduu marada maryaha doonina ay la midka yihiin aragtidiisu aragtida baaqiga inteeda kale way ka filan tahay laakiin halkaa waxay culimadu ay shardiyeen ama ay tilmaameen in lagu baraarugo shaygaa caynada ama muulada digaalku jiro waa marka uu ku daro diibka yaa waxaan kaa iibiyey darasin laba darasin shan ay tahay ka mid tahay haddii uu ninkii kaga soo faasaxayku wuxu lulo oo aanu odhanin tanaa ka mid a dibkaas maan xaybinin leanna dadku xijinin wuxuu xamaray waa inuu yidhaahda waxaan kaa iibiyo sama waa ka mid oo sidaa u dara diglaysimaa ama wuxuu leeyahay sheekhu shaygan la arkayaa baaqiga kuma tusinayo laakiin waa siwarmada dawlid ayuu yahay baaqiga inta kama noolay inta kuma muuqataa intan kale ayay dawlmada ilaalisaa abuur ahaan dee waa ka xisba rumaan waa rumaanka oo kale farabkiisii dee haddii leebuu ugu waxsumaanaya beledkii baa isaga lamida waxaa lamida ila qorafta hoose ee joogga iyo lorkaya ay leeyihiin wuxuu lorjoogisa soo joogta marka aragtidiisii waa ku filan tahay maxaa yeelay dee baatilkiisa iyo intiisa noosee loo socdaa waxay ku hegaysaa markuu ku baaqihado walowyaan kuba tusinimbe walowyaan kuba tusinimbe kubaaqihaanshaha ugu baaqi yahay ayuu ku hegayay wasuuc sabaru waxaa loo fiiriyaa ru'yatu kulli shayin shay la arka aragtidiisa calaa ma yaliiqu bihi waxa uu cunaa ayuu baa u fiirinaya waxau leeyahay sheekhu shay kasta aragtidiisa waxaa loo fiirinayaa sida u cunantaa yani aragtida loo loo fiirinaya waxa wey waa aragti u cunanta shaygaas yani ashyaadu isku wada aragti maaha buu leeyahi mid waliba aragti ku cunanta ma galaysanaya ayuu leeyahay masalan daar hadii la idilayo guri dee waa inaad saqafkeeda aytaa u qataado inay sidin la idilaabee meesha lagu maleeya budaacadeeda suligeeda waxa la yahyo wixii qaladkii ujeeda isku khilaafaysay oo dhan waa degdayta soo sheegto un makaasa haa aad tirama wayna suficawareegta waa in dariiqa iyo balwadada iyo wajahadiisa le hadday jaga tahay halkay wajahadeedu noqonayso waa in ayadoo la fiiriyaa haddii ay been tahay dee waa in la eegaa intay leegtahay xuduudeedii biyaheedii dhirteedii yani shay waliba wuxuu leeyahay aragti u xumanta iyo masala markay iyaga waa ka hadlayaan culmadu waynoo uqasin kalowkaan iyo waxay yidhaahdaan shayga la noolaynayo wixii cimaaro u ah camirdo ahun baa lagu nooleeya kaadidad saabtiga haddaad guri ka dhigaysa weliyaa taagtaayo saqafiyo samaysa haddaad beer ka dhigaysa wadaad cadxugtaayo taagaysidaayo buxsanaysa haddaad xero samaynaysa wayna dee qoodii aad ku jirtiisa يعني حاسسناها خلقا والأربع أنه حوالي أن وصفه يعني صفين الشيء بصفة السلم السلم بصفين وصفة غاية في نهاية السلم أصح حوالي من ليس له شيئا كيف في سلسوليه إلا في المعروف oo sifadii salafku lahaa lagu tilmaamo salafka marka yani lacag dalabxiyo layla shay caynkayankasankaa doonaya ayaa shaygan muslamu fiihiga ee wax lagu horumarsanayo ayaa la sifeeya waa caynka caynka caynka caynka yani hadduu shaygii la iibinayo uu sidaa u sifeeyo laa yakfii kuma filo aragtidii sifadaasi kagama fila maxaa yeelay aragtidu waxay faa'iidaysaa arrimo aanu sifadu gaari karin aragamadeeo sifadii oo dhame imka haddii gaari lagaa iminayo si kasta lagugu sifeeyo haddana markaad aragto xalayda ku qanacaysa waa ka yeday waa isleeyahay hadda wax alla wixii sifa lagugu sheegayo o dhan salafihiisaasilu kaa samayn waaya dhexka guriga inkastoo lagu sifeeyey hadee ku qaxi waa baa xigsan karaa e waxay leeyihiin aragtidu waxay faa'iidaysaa arrimo fara badan oo aanay awoodaynin ama ay ka gaabanayso kan cibaarada naso laysa alkhabarka mucaayana warku maaha aragto taani wuxuu leeyahay oo hadda xaggisa horteeda waa ku jira baysuleysmaytaas maxaa yeelay ee aragtida midhaheedu sabamay ahayd waxaan in la macrifo iyo aqoon waayo doo la ogaado samayn ee wasiga laftiisa faa'ideeyey inay sifada lafteedu waa ku faa'ideynaysa wa yasixu waxaa ansaxaya salamu lacma minkii ilaaha salamkiisu waa saxay wa qiila waxaa layidhi in camiya hadduu indabeeray qabla tamyiizihi intaan waxba kala soocin salaamaha saxay waxaa leeyahay sheeku waxaa ansaxayo salama acma ninkii indhaha salamkiisi yani salamna xaggaasu inoogu iman doonaayo waxaa la yidhahdaa keentiisa muslim iyo muslimu leeyi muslim waa qofka masalan hadda intuu lacag bixiyo ilaahdo waxaan kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sifadaale hawqaadaya muslim حاجة العقل شيء كان يروح المسلم إليه يعني تعلمني قالوا المسلم نقول لك وحرمة صدور شيء في بلده يعني وحرمة صدور شيء في بلده ويده موضوع كماني في الله يعني وحي الاتفاق كتنقول له كلام إلى مصر قيل له تليه حي وما يعلمه انه لا يمكن ان كان سحن بيتي حقوق ان بيتم يستفيد ان كانوا اشياء ما تسوي كما يقع عن فكره سحن حقوق البيان اما اذا عام او كتوات سلم في الله المستحي حي راي يا سيال المعرفه اللي هو كان يقصد ان حقوق كلام كله يا عذاب الله يا عذاب الله واحد الى واحد يقول ملوكي يوحى واحد يقول عجل يوجه يوجه يوجه وقف كلام الله كان بعد كده صفه مخلوقه ما يصير ايه طبعا اسماعيل يعني هذا الجيل واحد موزان هذا الشيخ اللي يفهم اليوم قصة الإدارة ومدة إلى السلم والحكام إذا الله وين تنكر الواكر وحيرات رب الضمان wixiise aragti ku xidan dajiifkaniyo siyaarada iyo fahankiiyo ayaama iyadu ka ansaxaynin dariiqa waxyaalaha uu ku baran karaa waxa weeye inuu cid wakaato waa inuu cid wakaato oo degmo haddana waakiinu waxyaanu garanaynin waa mid wakaalo sameeya oo cid waxaan u samaysa waladio leedoo kaasi ninkiisa way kaan kacay wallahu markaa
baa jira hadduu indhabeere qabli iyo tamyiid kaanu ashyaa dib waxba ka garan maayo markaa kaasi isaga sifa waxba u tari mayse waxba kaa sixmaayo buu leeyay yani hadalkiisa waxaad moodaa hadalka sheeka in laga fahmayo qofka indhaala cuquud saxaynin sidaana maahe waa iibsan karaa waa kale waxyaalaha badan baa u banaan wixiise aragti ku xidhan sida iibkan iyo ijaarada iyo rahanka iyo ayaana iyadu ka ansaxaynin dariiqa waxya
baaburiba ribadii ayuu baab yahay markaa ribaa xagga luqada carbeed waxaa la idhaha ziyaada waa kordhid sharci ahaanna marka ribo laga hadlayo caqdun calaa ciwadin maksuusin gayru macluumi tamaasuli fi micyaari sharci xaalat alcaqd aw maca taakhiirin fi lbedelayni aw axadihima waxa weeye sharci ahaan waa caqdi iyo wax la guntayo oo la xidhayo oo lagu caqdinayo ciwad iyo shay maksuus ahoo gaara waxaana la caqdinayaa iyadoo ayr hayra macluumi tamaasul aan isleekaanshahoodii sharci ahaan la ictibaarinaya iyadoon la ogeyn fii micyaari sharci sharcigu wixii uu xukumkiisa iyo allatubeegiisa ahayd shay aan isku leekaanshihiisa lagu ogeyn oo la caqdiyo oo la iibiyo ayaa la ydhahdaa xaalat alcaqdi xilligaa la caqdinayo ayaan isleekaanshahooda aan la ogeyn oo maca taakhiirin fi lbedelayn ama labadii ishay oo labadoodiiba la dibdhigo aw xadi ama midkood oo la dibdhigo waana saddex nooc riba lfadli iyo riba lyad iyo riba nasiya saddexaas ayay noqotaa markaa riba alfadli waxa weeye waa laba shay oo isku mid ahoo la isku iibiyo iyadoo midkood midkii kale uu ka badan yahay riba alfadli baa la yidhahdaa riba lyadna waxa weeye waa labadii shay isku midka ahay oo la isku iibiyo oo kala qaadashadoodii labadiiba la dibdhigo ama mid ahaantood la dibdhigana ribalyad baa la yidhahda riban nasi'a waxa weeye waa iyadoo labadii shay isku midkaa la isku iibiyo oo muddana loo qabto riba nasi'a baa la yidhahda riba alqardi mid kaloo ribalqardi la yidhaha iyay afar kaga dhiganay ku dareen waxa weeye waa amaah qofkiiba wax laamaahinaya waxaana loo shardinayaa ama laga doonayaa wixii wax ka badan waa amaah kasta oo qofku uu ku doonayo nafci iyo dheeraad ribalfadli ayuun baan ii soo gelaysaa culimada qaarkood baa yidhi oo xaggaa u celiyo oo saddexaasu ka dhigay marka waxaa u asala xaaraannimadiisa dee aayaadkii qur'aaniga ahaa ee macruufka ahaa in la wada garanayo waxalla allahu lbayca waxarama alriba ilaahay iibika waa xalaaleeyey waxaa ribada la yidhahdana alla waa xaaraantinimey dadka ku mucaamaloonayana weliba alla dagaal ayuu ogeysiiyey uu yidhi dagaal qaba xadiid ayaa iyaduna ku soo aroortay adakaynaysa xaaraannimadiisa xadiid muslim uu leeyahay rasuulku sala ala sl wuxuu lacanaday qofka ribada cuna iyo ka cunsiiya ka qoraya ka markhaatiga ka ah riwaayo kale oo ay warinayaan daaraqudni iyo bayhaqi waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu ku tilmaamay dirham ribo ah oo qofku uu cunay ibnu aadam inay kaga adeegtay ilaahay agdiisa dembi ahaan lix iyo soddon ziro waxaa kaloo صaxiix alxaakim masruuq can cabdillaahi laga wariyey in rasuulku sala allahu alay wasalam uu yihi ribadu toddobaatan baab ayay leedahay ka ugu fududi waxa uu ka dhigaya ama la mid yahay inuu ninku hooyadii guursado yacni xumaanta uu leedahay ninku inuu hooyadii guursado ayaa ribada ta ugu fududina ay u dhigantaa waxay ka mid tahay kabaa'ir dunuub dembiyaalka waaweyn ayay ka mid tahay waxaana la tilmaamaa inaan shareeca la soo dejiyey aan lagu xalaalaynin waxaa ribada la yidhaahdo waaakhdihim ariba waqad nuhuu canhu maruu ilaahay sheegayey ummad markaa la ciqaabay yani wuxuu tilmaamayey ama inay yuhuud ahayn baan u malayn ribada inay markaa ay qaadanayeen iyagoo laga nahiyo kutubtii hore lagaga nahiyey waxaa sheekha subki la yidhaha iyo ibna abibakar sheekha la yidhaahdaa waxa ay tilmaameen in nin ayaa u yimi malik ibnu anas imaamka weyn ee saaxibulmadhabka ayaa nin u yimi wuxu uhi ya aba cabdillaahi waxaan arkay buu uhi nin sakhraansan oo halkay sakhradu la gaadhay dayaxa haabhaabanayo isla sooba qabo dayaxa dabeedna markaan arkay buu yidhi ninka caynkaasa ayaan idhi buu ihi gabadhaydu waa furan tahay haddii ibnu aadam calooshiisa uu galo wax ka shar badan khamri yani markuu arkay dee ninkan dayaxa habhabanaya ayaa wuxuu uhi gabadhaydu way iga furan tahay hadduu jiro wax caloosha ibnu aadam galoo ka shar badan khamri imaamu maalik buu markaasaa weydiye wuxu uhi ba arrintaa ka warran sidaas ayaan idhe gabadhi ma iga furan tahay mise igama furna imaamu maalik ayaa ku yidhi bal iska noqo aan arrintaada ka fikirey berri ayuu yimi imaamu maalik wuxuu ku yihi gabadhi waa kaa furan tahay maxaa yeelay dee kitaabkii iyo sunnihiiba eegayo ribo wax ka shar badan inu waayey buuhi shaygaa ribada la yidhaahdo wax ka shar badan waan waayey leannahu ilaahay dagaal ayuu faadanu bixarbin min allahi wa rasuulih ayuu yidhi marka alla waxa uu dagaalka markaa u iclaaniyey uu yihi dagaalku waa ku macaamulanayo ogaada dean wax ka shar badan ma hayo buui ijmaaca ummadduna isaguna waa ku guntamay inay xaaraan tahay idaa biica marka la iibiyo aacaamu cuntada biacaami marka cunto lagu iibiyo in kaanaa jinsan haddii ay jinsi ay labadooduba isku yihiin ushturida waxaa la shardiyaa alxuluul xuluul oo aan wakti loo qaban ayaa la shardiyaa waalmumaahalatu iyo isleekaansho wataqaabudu iyo kala qaadasha qabla tafaruqi intaan la kala tegin gacanta lagu kala dhigo ow jinsayni ama laba jinsi ayay ahaayeen wadalika mihaalka xindatin iyo wa shaciirinba weeyaan ijaaza tafaadulu kala badsi ayaa bannaan washturud alxuluul wataqaabudu inaan muddo loo qaban iyo kala qaadasho ayaa la shardiyaa waacaamu acaamkuna maa kii weeye qusida looga qasiya liucmi quudashada la quudanayo ikhtiyaatan quudasho aw tafakuhan ama faakahaysi aw tadaawiyan ama daweyn ahaan wixii loo qaato weeye waxa uu leeyahay sheekhu marka la iibiyo raashin raashin marka lagu iibiyo bal waad eegayaa haddii ay isku jinsi yihiin in kaanaa haddii ay waxaa lacagta iyo masalan ka samanka laga dhig samanka laga dhigaya labadaa shay ee la isqaabilsiinayaa haddii ay isku jinsi yihiin macnaha wax magac wada wadaaga oo isku mida hadday yihiin waxaa loo shardiyaa iibka ansixitaankiisa saddex arrimood alxuluul labada dhinacba inay xaallo ka yihiin oo aan wax muddo a loo qabanin iyo mumaasala isleekaansho iyo taqaabud qabla tafaruq in la kala qaatay intaan la kala tegin saddexda ayaa loo shardiyaa haddii ay laba jinsi kale yihiinna waa maxay xinda iyo shaciir qamadi iyo heed waxa bannaan buu idhi kala badsi waa bannaan yahay oo masalan gadbadheeda ama gadbad beriisa dee laba qamadiya in lagu bedeshaa waa bannaan tahay mar haddii ay yihiin kala jinsi waxaase la shardiyaa laba arrin oo alxulul wataqaabud inay xaallo yihiin oo aan wakti loo qaban iyo taqaabud in la sameeyo meeshaa lagu kala qaato intaan la kala tegin rasuulku sala la alay slam xadiidka muslim uu warinayay wuxuu uhi addahabu bidahab dahab dahab lagu iibinayo waalfida bilfida iyo fidada fido lagu iibinayaa waalburu bilburi bur bur lagu iibinaya washaciir bishaciir watamru bitamri waalmilxu bilmilx maslan bimis waxa yani waa inay isleekaadaan sawaan bisawa yadan biyad waana in gacan gacan laysaga dhiibaa loo kala qaataa faida اkhtalafat hadihi اlajnaas fabiicuu kayfa shitum ida kaana yadan biyad haddii ay laakiin iskhilaafsan yihiin oo aanay isku jinsi ahayn sidaa doontaan u iibiya laakiin waa inay yadan biyad yihiin waa in gacanta lagu kala qaadanaya marka haddaba halkaa xuluul iyo taqaabud waxay kaleyiin xuluul waxa weeye waa inaan wakti loo qabanin taqaabudkuna waxa weye intaan la kala tegin in la kala qaato shaygii haddii la yidhaahdo masalan inta gelinka hore la wada fadhiisto inta la dhamaysto caqdigiisa in la yidhaahdo masalan waxaa laga yaaba inay duhur kadib wada fadhiisteen ilaa casarkay wada joogeen ma ilaa maqrib bay wada joogeen hadday intay xilligii caqdiga dhamaystaan maqribkaynu kala qaadanayna ayagoon kalaba kicin macnaa xuluulkii lama helin markaas oo wixii waa taa mu-ajal laga dhigay muddo loo sameeyey markaa taqaabud qabla tafaruq way soo gelaysaa laakiin xuluulkii baanay soo gelayn waa tan dee waktiga loo qabtay wuxuu yihi haddaba dacaamka dacaamka waxaa looga jeedaa ama dacaamka aynu leenahay waa rabowi waa wixii looga qastiyo liucmi yacni cunid yani maqaasida ama ujeedooyinkiisa waxa ugu weyn waa wuxuu yahay cunid ee loo cuno ama quudasho wixii la quudanayoo lagu nool yahay ama tafakuh iyo faakihaysi ahaan loogu nool yahay loo cunayo ama tadaawi yacni waxa in markaa lagu daweeyo ama wixii cuntadii lagu hagaajiyo looga dan leeyahay marka waxa dee quudka looga jeedo waxaan firigan aad adagaynu naqaan oo dhan beriis lehe hadhuur lehe gelay lehe qamadi lehe heed lehe misir lehe waxaasoo dhan baa lamid wixii markaa zabiibtii iyo markaa tiinkii iyo waxaana waa wixii faakahaysiga looga qasinayay midixda iyo wixii lamidana de waa islaaxaasi waa hagaajinayso waa tadaawiga halkaa ay ka leeyihiin waa diqat lusuuli usuushii asaliyadii daqiiqdoodii usuushii almukhtalifati ljinsi ee jinsigeedu iskhilaafsanaa iyo wa khuluuluhaa khalalkeedii iyo wa adhaanuhaa subagyaalkeedii ajnaasun waa jinsiyaal wاlluxuumu iyo wاlalbaanu hilbihii iyo caanihiina kadalik saas oo kale weeye fi ladhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu usuusha waxyaalaha masalan daqiiqda adiqa waa jamcu daqiiq horto daqiiqiyada asalladoodii ay iskhilaafsan yihiin daqiiqda ogobay waxa u asala dee firi daqiiqiyada ay asalkooda iyo firigooda iskhilaafsan yahay waxaad tidhaahdaa waa ajnaas waa jinsiyaal bay iyaguna kala noqonayaan oo magacan daqiiqnimadee maanta kulmiyey uun loo eegi maaye mar hadday ka yimaadeen jinsiye firiyo kala gedisan hadday ka yimaadeen yacni waa la kala badsan karaa mar hadday kala ajnaas noqdeenna waxa weeye marka la isku iibinayo waa la kala badsan karaa ee taqaabud iyo xuluul ayuunbaa la shardiyaa